tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal foolka foola oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsada oo ka dhacay xuduudda u dhexeysa gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iska horimaadkan ayaa u dhexeeyay maleeshiyo beeleed sida ay sheegayaan wararkaan helayno dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo galcad oo u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe goobjoogayaalka agdhowaa goobta dagaalka ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka ay ka qaybgalayaan gaadiidka tiknikada ay ku rakibaan hubka lidka diyuuradaha huwanka jugta madaafiicda ay iswadaarsanayeen labada dhinac ayaa laga maqlayay goobo ka baxsan halka lagu dagaalamayo dirirtan aan waxba la iskula harin ee maleeshiyo beeleedkan u dhexeysa ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkan ku dhintay ugu yaraan saddex ruux halkay ku dhaawacmeen laba qof oo kale isla maleeshiyaadka ka tirsan ilaa iyo haatan waxaa is horfadhiya maleeshiyaadkan iyagoo difaacyo kala xirtay qaar ka mid a odayaasha deegaanka ayaa ku baxay colaadan si ay u joojiyaan laakiin nasiib darow ay ku guuldareysteen inay dhexdhexaadiyaan marba marka xigta waxaa la filan karaa weerar rogaal celis ah oo marka la dhex maro maleeshiyo beeleedkan muddooyinkii lasoo dhaafay xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa ka taagnaa saansaan colaadeed oo u dhexeeya maleeshiyo beeleed meelahay dalka soomaaliya ka joogaan shisheeyaha dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa kusoo laalaabanaya dagaalada u dhexeeya qabaa'iilada soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay gacanta ku hayso dowladda federaalka shalay ay aheyd markii degmada wardheer oo ka mid a dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya lagu dilay lix ruux oo ka mid a dadka deegaanka kuwaas oo la sheegay in loo dilay aano qabiil